waxaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen siyaasiyiin xilal ka soo qabtay maamulka koonfur galbeed iyo xildhibaanada maamulkaas uga tirsan baarlamaanka dowladda federaalka kuwaasoo ka soo horjeeda hogaaminta cabdicasiis laftagaren oo ah madaxweynaha maamulka la baxay koonfur galbeed siyaasiyiintan kulanka isugu yimid ayaa sheegay in dowladda federaalka ay indhaha ka fiirsato falalka ay ku tilmaameen inay yihiin kuwo sharci darro ah oo uu ku kacayo maamulka uu hogaamiyo laftagareen iyagoo tilmaamay in laftagareen uu xabsiga dhigo cid weliba oo ka hor timaada siyaasaddiisa kuna sugan deegaanada uu ka jiro maamulkaasi waxay sidoo kale ka soo horjeesteen tallaabada ay baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ku yeesheen hoggaanka cusub iyagoo sheegay in muddoxileedkoodii uu waa hore dhammaaday kursigana ay si sharci darro ah ugu fadhiyaan siyaasiyiinta isugu yimid kulankan ayaa waxaa ka mid ah shariif xasan sheekh aaden madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed gudoomiye mursal oo horey usoo qabtay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka iyo xildhibaano kale oo waqti xadirkan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka haddaba sannadihii u dambeeyey ayaa waxaa maamulkan daashaday khilaaf xagga siyaasadda ah oo soo noqnoqday si kastaba ha ahaatee marar badan ayaa waxaa gudaha magaalada baydhabo ku qabsoomay kulamo la doonayay in xal loogu soo dabaalo xiisadda siyaasadeed ee muddooyinkii dambe ka dhexaloosneyd maamulka laftagareen iyo siyaasiyiinta dhaliilsan maamulkiisa iyadoo madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka ay dadaal badan ku bixiyeen sidii ay u midoobi lahaayeen maamulka isku magacaabay koonfur galbeed oo dan u ah cabdicasiis laftagareen maadaama duleedka magaalada inta badan ay ku sugan yihiin mujaahidiinta al-shabaab